kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shacabka kala hadlay xaaladda dalka iyo dagaalka lagula jiro al-shabaab madaxweynaha hirshabeelle oo maanta safarkiisii ugu horreeyey ee dhinaca dhulka ah uga ambabaxay muqdisho kuna tegay jawaar madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo shir deg dega isugu yeeray laamaha amniga gudoomiyaha xisbiga u cid ee somalilan oo xukuumadda muuse biixi ku eedeeyey in ay waa dib udhaca doorashada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa talaado lixda bisha labiyo tobnaad sanada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran warkaas dib ayaad ka maqlaysaan gobolkan baay ayay howlgal ku bilaabanaa mar dhowna waa maqli doontaan waxaan leenahay cadowga oo leeyahay oo dadkan maxay aheyday moraalka ka dilayaan oo leeyihiin waa imaanaynaa meel habeen aan qabsannay been baad sheegteen maalma saacadaha soo socdana waad dareemi doontaan dhammacda kulul idinku soo socoto waad dareemi doontaan shirkan kama dambeys waaye go'aamaa la kala qaatay awaamiraa la kala qaatay fulinteeda hadda ku dhaqaaqaynaa haddii allaha yidhaahdana waxaan ka codsanaynaa dadweynaha reer koonfur galbeed khaasatan gobolkan baay haddeer aan joogno howlgalka ka bilaabo doona waxaan ka codsanaynaa in ciidamadooda gacan siiyaan ay u tilmaamaan adowga ay baacso doonaan haddii allaha yidhaahda waxaad dareemi doontaan nabadgelyo caafimaad iyo reenreen iyo barwaaqo mar dhow waa gaari doontaan haddii ilaha yidhaahdo hagaag daaw waa dhegaystayaal kaasi wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka booliska maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ka warbixinayey shir ku saabsan amniga oo hay-adaha amniga koonfur galbeed uu maanta isugu yeeray magaalada baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafta gareen oo maanta dib ugu laabtay baydhabo halkan waa dalsan warka habeennimo ee aada dhegaysanaysaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka ee uu hogaaminayay taliya ku-xigeenka ciidanka dhulka iyo ciidamo ka tirsan maamulka lamber konton ayaa isku rasaaseeyey garoonka diyaaradaha ee lamber konton ibraahim mayow ayaa warkan shabeellaha hoose ka soo diray
ciidamada maamulka deegaanka lambar konton iyo ciidamo la socday tali ku-xigeenka ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta isku dhac ciidan ku dhex maray taliska militariga ah ee garoonka diyaaradaha deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose isku dhacan ciidan ayaa ka dambeeyey ka gadaal markii kulan ay lahaayeen odayaasha dhaqanka maamulka deegaanka iyo tali ku-xigeenka ciidanka dhulka taas beddelkeedana ciidanka deegaanka lagu amray in goobta laga saaro waxaana arrintaas ay sababtay isku dhaca ciidan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose oo goobta joogay ayaa warbaahinta dalsan faahfaahin ka siiyey sidaa wax u dhaceen iyagoona baaq u diray dowladda federaalka ah ee soomaaliya ninka xuseexwedlaraha tagtaagaad nuusambiyaadimiyatagani marti oo gowsh oo koraasti wixii warkii bilaab warkii unka bilaab rabno ciidankii sootiyaa beri mar tagtaag sambiya ciidankii hore oo garoonka joogi oo garoonka jooga asiri qoryaha bannaanku bixiya usii iyo hubkiisiina marta gudaha la galay odayaashii marta asku weerare macnaha taagtaagaas nagu sameeyey meeshii cabsi welwelna gale cabsi welwel aana gale meeshii walkoosoo cararnyool naftii soo baxsaday ninkaas xushi xildheraha anaga madaxda dowladda dhammaan meel lalmehey joogto meel lalmehey joogto ninkaas hanagal qabto degmana barqota nabadgelya ka jirto wuxuu diidub inuu wuxuu diidub meesha aan joogna simaas diiday markuu wareed inuu baasa u qabto diiday aad waayahay haddii saas diidaan waxaa go'aamanay inaan meeshaas joog ugu tagno meeshii markaa tagno maxaa la kulina marka waxaa la kulannay taagtaag iyo idabdarro iyo qabiileesi iyo qoras qabasho annagoo howl ku jirno asoo kala carna nafteena u soo baqnay marka waxau aragnay qofka bini'aadanka dad dowladda waxaan leenahay dadkaad wax xilka dhibaysid iyo dadka kale kala fiirsada ninka xilka loo dhibaa nin hufan soomaali wadi karo isku keeni karo inuu ahba qurux badan yahay inuu noqdo nin qabiil kaliya le u taagan haddii uu noqdo dhib waaye annaga dhib noocaasaan aragnay waxyaalo badanoo dhib meeshaan ka jirna waa jirtaa balse laakiin dib waa ugu soo sheegi doonaa laakiin hadda waxaan rabnaa taliyaha ku-xigeenka taliyaha xooga lugta taliyaha lugta ku-xigeenkiisa xuseen xoosh annaga waxaan rabnaa xuseen xoosh waxaan ka rabnaa taliye soomaaliyeed inuu noqdo waa naqo waayo waxyaalaha sameeyay darra u aragnaa dowladda waxaa leenahay noocaasoo kale yaysan uusan dirin mana arki karno mana rabno mana wax yeelino xuseen waxaswado kala tag soomaaliya subada waxaan reebnaa dawladd waxaan uu baaqaynaa xuseen xoosh haddii ay s- jidkan ku socdo waxaa dhaca doonto dagaal oo had maanta aa qabiilas xuseen wadaa suuga ina soo qaato haddana gooshi au fidini xoolihii au qalnima amaa kara siraa aku ajiibno haddana eh, ba- adiga ma af- ma aqbalaysaa adigoo ahaw taliyii gu- oo xooga ma aqbalaa ani cawda ku sohoyde islaantaadi anina talahay xag fadhiisa aan gurinsihaye ma anfacayso taas waa diidni dowlad baa u degeynaa dowlad saasaa uu degeynaa anaka dagaal waa naqaa darajina waa naqaa ninkii derajka waayno deraj darra u maraynaa xuseen xoosh aan dowlad hana qabato degniin baa bixinay waxaan rabnaa dowladda ninkaas inay naga qabato haddii ay naga qabanine wixii u si asito wax ka badanaa urkana asaarsanaa garabtaan wixii ka dambeeyo haddii kale dowladda ha naga qabato waxa sito waxyaable waaye wax urug hore aksoo toobin waaye wixii urug aksoo toobin haddii u si wala asito waxa uu sheegaynaa wax ka badan in asaarsanaa uu sheegaynaa wixii asaarsanin beri dowladda ay nugu eedaynaa sheegaynaa noo furtayba maarataye qoryo noo furtay runtii annagana waan furan dad oo hadee waxaana annaka awalba hataa naagaha qoryo wataa annaka baa maxay tagaysaa naagahana way weysan yihiin ninka way weysan canugu yar taasoo kale waa kala joogsanay maxay noqotay ninkii noo imaaday nin wuxuu noqday colaad wato walaalayaalow annaka colaad ma rabno lambar konton iyo agaageeda ilaa inta geeriyadeeda annaka dagaal ma rabno lambar konton wixii ka dhahay wadaso dadkeeda waa un baaba'aa mogi meeshan lo- lagama dhaqaajin karo ninkii annaka aan rabno waa soo ninkii annaka naga sheegtana waa ka sheeg waa iska dhalinayna annaka dad waxaan nahay runta oo la yaqaano oo xaqdanna aan rabin xaqdan xumaanna aan qaadanin ibraahim maxamed mayow raadiyaha iyo telefishinka dalsan deegaanka lambar konton ibraahim mayow mahadsanid madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa maanta safarkiisii ugu horreeyey ee dhinaca dhulka ah uga ambabaxay muqdisho isagoo ku tegay jowhar mahad nuur axmed uuriyahayga ayaa warkan sii dhammaystiraya hiirshabelle Taabo cali Next.
guudlaawe xuseen ayaa Kadibna maanta Koonfur.
socdaal dhulka ay Ugu kaga ambabaxay dambeyntiina magaalada geli muqdisho ee MB-nkaaga caasimada dalka si waxa uu aad- ku gaaray magaalada xarunta u ah maamulka hiirshabelle ee jowhar cali guudlaawe xuseen iyo wafdi oo horkacayay ayaa maray deegaano dhowra oo u kuwargaleen xaaladaha nololeed ee ka jirta qeybna ay ka yihiin deegaano lagala wareegay dhowaan al-shabaab madaxweynaha waxaa safarka ku wehelinaya gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed mayre makaraan iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaano hiirshabeelle ah deegaanada uu maray madaxweynaha iyo degmooyinka qeyb waxaa ka ah warshiiq raagaceelle deegaanada warciise iyo sidoo kale qoordheere oo dhowaan laga saaray al-shabaab waa socdaalkii ugu horreeyey oo caasimada dalka uu kaga ambabaxay ee muqdisho kuna gaaro caasimada hiirshabeelle ee jowhar madaxweynaha maamulka hiirshabeelle cali guudlaawe xuseen tan iyo doorashadiisii socdaalka safarkan uu ku qotamay kuurgelidda xaaladaha deegaanadaasi dhowrka oo safarka uu ku maray madaxweynaha maamulka hiirshabeelle kadib uu warbaahintu la hadla ayuu sheegay in deegaano badan oo ka tirsan maamulka hiirshabeelle horena ay u adkeyd in lagu socdaalo ay maanta tahay mid nabada islamarkaana waxa uu madaxweynaha hiirshabeelle sidoo kale ka hadlay guulihii ugu dambeeyey ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ay kula wareegeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaan leeyahay alxamdulilaah hambalyo ayaan leeyahay waan u hambaleynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer hirshabeelle ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo dadka deegaanka ee u qalab qaatay inay cadowga iska dulqaadaan waxaan leeyahay maanta guul muuqataad gaarteene ilaahayaa mahaddaas iska lehe ha la sii wado insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo Ee, bariga hirshabeelle webiga wixii ka barya waa gebagebo waa la gebagabaynaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo feyska labaadna insha allah webi ka dugaan aadi doonnaa runtii abaabulka ka socdo dhanka webiga ka dug abaabulka la wadana dadka wada waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin guud ahaan xoogga hirshabeelle oo dhan webi ka dugaa la isugu keeni doonaa Ee, dadkii horay u xoreeyey deegaanada ee farlibaax iyo ceelcadda iyo deegaankaasna waa mahadsantihiin aan leeyahay insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaana ku wajahannahay deegaanada insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo ceelcali iyo buuq aqab leh ilaa gamboole insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo guud ahaan deegaanada hirshabeelle waa laysu wada furi doonaa awood maxamed nuuri axmed warbaahinta dalsan muqdisho
waryahayga mahad nuur axmed wuxuu u dambeeyey warkiisa warka habeennimo aad ka dhageysanayseen dalsan ciddii a wararkeenu sheegaan isagoo maqal iyo qoraal ah waxay dib nooga daalacan karaan bartaan internetka ku leenahay radio dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel